Isbitaalka Gabowe waxa uu ka mid yahay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle isla markaana lagu dabiibo dadka ay haleelaan xanuunada kala duwan. Haddaba, Dr. Liban oo ah maamulaha guud ee Isbitaalka Gabowe ayaa ka warbixiyay adeegyada uu isbitaalku bixiyo iyo ujeedooyinkii loo aasaasay isbitaalka.
Waxaa loo aasaasay sababo ah in mataqaanaa bulshadii ay baahi dhanka caafimaad ay u qabeen isla markaas in magaalada Jowhar lagu soo kordhiyay xaruntan baahidaas darteed oo bulshadu ay u qabeen in xaruntan la aasaaso. Xaruntan waxyaabaha ay bulshada u qabato waxaa ka mid ah qalliimada noocyadeeda kala duwan aan sameynaa sidoo kale waxyaabahan sameyno waxaa ka mid ah baaritaanada cudurrada guud iyo kumbuyuutar casri ah oo aan u sameyno bulshada ee meesha Jowhar ku nool isla markaasna waxaan kusoo darnaa qaybo kale oo muhiim ah oo sida ilkaha iyo indhaha iyo qaybo kale oo gooniya oo cudurrada dumarka la xiriiro. Cudurradaas hadda maasha Allah hadda si wanaagsan aan ula soconaa bulshadana maasha Allah waa ka wacyigelinaa isla markaas hadda waxaa jira bukaano badan oo hadda u jiifa cudurkaas hadda waxaa la dhahaa diphtheria maasha Allah hadeertan annaka iyo wasaaraddaba wada xiriira naga dhexeeyo isla markaasna waxaan sameynaa inaan isla si wada jira aan dadkaas bulshada aan looga adeego isla markaasna bulshada naga wacyigeliyo cudurrada hadda ugu badan oo aad xoogga saarna waxaa ka mid ah sokorta iyo cudurradan oo dhiigkarka ah waxyaaba aadkan hadda magaalada Jowhar ugu badan oo bulshada aan ku aragnay ugu mid ah iyo cudurradan kale oo gaaska iyo ti- tiifowga waxyaabahaas cudurradaasaa ka mid ah hadda waxyaaba aan hadda maasha Allah aan xoogga saarno Goobaha caafimaad ee sida gaarka ah loo leeyahay ayaa marba marka ka dambeysa ku soo badanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe taas oo wax badan ka tartay baahiyi caafimaad ee ka jiray magaaladaasi.